بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة وسننها أي سنن الصلاة وعن صومرنا شروط الصلاة iyo arkaanu salaa wuxuu yidhi wa sunanuhaa halkan wuxuu ka hadlayaa sunnooyinka salaada sunnada salaadu qabla dukhuuli fiiha intaanan salaadan la gelin ka hor shay-aani waa laba shay wey aladaanu waaliqaama adinka iyo aqinka aladaan waa bimacna aliclaan aliclaan fi luga alcarabiya waa aliclaan وشرعا والإعلان بدخول الوقت بدخول وقت الصلاة وإعلان يا أغيسين ليس أغيسين يا إن وقت الصلاة أو صغر آذانكنا ومن شعائر الإسلام شعائر دين الإسلام كأي أدنك كمدية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدو الدرو عيدا ama uu aado ghaswa iyo duulaan wuxuu amri jiray in marka hore bannaankooda la dego kadibna la dhagaysto hadday adimaan macnaheedu waa dad muslimiina hadday adimi waayaan ama adi laga maqli waayaan taas waxay calaamad u tahay in meeshaasi ay tahay meel gaala ay degan tahay adinku marka waa min shacaa'ir اlislaam culummadu waxay isku khilaafeen waktiga la sharciyeeyey adinka goormuu ahaa adinka goormaa la sharciyeeyey waa mas'alo khilaafiya bayna alculamaa bacdu ahlilcilm waxay yidhaahdeen nazla calaa rasuuli اllaahi salى اllahu alيyه wasalam maca fardi الsalaa adinku wuxuu soo degay oo nebiga lagu soo dejiyey calayh الsalaatu wasalaam maca fardi الsalaa salaada farad yeelideeda mace marka salaada rasuulka lagu farad yeelay ayaa adinkana lasoo raaciyey culummada sidaa tidhi waxay u xujaysteen axaadiid ou ka mid yahay xadiid laga wariyay ibni cabaas radia allahu canhu in salaada markii la farad yeelay adinkana la sharciyey laakiin xadiidkaas sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdilcasiis ibni cimraan waa daciifu اlxadiid waxaa kaloo masaladaa ku yimid xadiid anas radia allahu canhu oo asigana tusinaya in adinka la farad yeelay maca salaa salaada maceed in lala soo dejiyey xaafid ibn xajar wuxuu yidhahda isnaaduhu daciif xadiidkaa sanadkiisu asna waa daciif fi fatxi ilbaari wuxuu yidhaha isnaaduhu daciif kadalika waxaa ku soo arooray xadiid ibni cumar radia allahu canhuma wuxuuna sheegay in nebiga sala allahu calayh wasalama salaada lagu farad yeelay adinkana loo sharciyeeyey leylat alisraa habeenkii nebiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam waana habeenkii salaada lagu soo farad yeelay shanta salaadood xadiid ibni cumar asigana waa daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo طalxa ibnu zayd oo matruuku اlxadiida طalxa ibnu zayd waa matruuku اlxadiid xadiidkaasi waa daciif jiddan waxaa kaloo xadiidkaasi laga soo wariyey can caaisha can caliyin waa jamaaca min aلصaxaaba dhammaantood axaadiidtaasi waxba kama sugnaa alxaafid ibn xajar raximah اllah wuxuu yidhahda walxaqu annahu laa yasixu shayءu min hadihi xaqu waxa waaye buu yidhi annahu laa yasixu ma ansaxayo shay-un shay oo min hadihi axaadiitan ka mida axaadiitan dhammaantood waa axaadiid daciifa xadiid ka midana ma sugna oo nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam qowlkaas hore wuxuu cuskan yahay marka axaadiidta daciifada ah qowlka dhahaya adinka waxaa la farad yeelay ama la soo dejiyey maca asalaa waa qowl axaadiida daciifada cuskan waayo qowlka labaad waxa waaye adinka in la sharciyeeyey cinda quduumi اlmuslimiina almadiina markay muslimiintu soo gelayeen magaalada madiina markay muslimiintu madiine yimaadeen oo nebigu sala allahu alay wasalam uu usoo hijrooday ila almadiina markaas ayaa la farad yeelay ama lasoo la sharciyeeyey adinka waxaana u daliila qowlkaas xadiid bukhaari iyo muslim labadaba ay wariyeen min xadiidi ibni cumar radia allahu canhuma qaala kana almuslimuuna xiina qadimuu lmadiinata yajtamicuuna fayataxayanuuna asalaata walaysa yunaadii biha axadu فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فقال بعضهم اتخ اتخذوا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه الا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاه xadiid ibni cumar wuxuu leeyahay ina muslimiintu waxay ahaayeen markay magaalada madiine yimaadeen xiina qadimu lmadiina yajtamicuuna kuwa kulma fayataxayanuuna asalaata salaada waktigeeda ayay ku ilaali jireen macnaa waktiga isku soo aadin jireen adin ma lahayn walaysa yunaadii biha axadun qof salaada dadka ugu yeerayana ma jirin adin la adimaya dadka suganayaan ama ay maqlayaan ma jirin qof walba waktigii ayuu ku tashanaya oo ilaashanaya markii waktiga salaada la gaaro ama uu soo dhow yahay ayay isku imaanayaan siay salaada u tukadaan fatakalamuu yowman fii dalik maalin bay arrinkaa ka hadleen arrintaasay iska warsadeen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen ittakhaduu naaquusan midla naaquusi nasaaraa waxaad samaysataan gambaleel la mida midka nasaarada oo idin yeero dhawaaqo shanqara markii salaada waktigeeda la gaaro wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen ittakhiduu qarnan midla qarni lyahuud waxaad samaysataan buun la mida midka yahuudda isticmaalaan markay iskugu yeeranayaan maca meelaha ay ku cibaadaystaan cumar radi allahu canhu baa wuxuu yidhi qaala faqaala cumar alaa tabcahuuna rajula yunaadii bisalaa ma waan la dirayn buu yidhi nin salaada dadka ugu yeera nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa bilaal qum bilaalo istaag fanaadi bisalaati dadka salaada ugu yeer waxaa kaloo jira xadiid cabdillaahi ibni zayd ibni cabdirabbihi cabdillahi ibni zayd ibni cabdirabbi waa ninka ku riyooday adinka riyow ku arkay ayadoo saxaabadu ay isku khilaafsan yihiin qaabka la isku ogeysiinaya salaada oo qola ay leeyihiin sida hadda xadiidka ku timid gambaleelka nasaarada oo kale hala isticmaalo qaar ay leeyihiin buunka yahuud oo kale hala yeeriyo cabdullaahi bni zayd bni cabdirabbi ayaa wuxuu ku riyooday ayadoo la leeyahay dad adin salaada oo markaa adinkii loo meerinayo oo loo akhrinayo nebiga u yimid sala allahu calayh wasalam markaasuu riyadii u sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday bilaal bar adinkii qaabka lagugu sheegay ee riyada aada ku aragtay bilaal u sheegoo bar maxaa yeele bilaal waa kaa cod dheer yahay fa innahu andaa minka sawtan waa kaa cod dheer yahay marka bilaal bar bilaalu u sheegay bilaala radia allahu canhu adinkii sidii buu ku adimay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuxuu sheegay markaa ka hor inuu ku riyooday riyada mid la mid ah laakiin uusan sheegin rasuulku muusan sheegin calayh isalaatu wasalaam laakiin hore ugu riyooday adinka sababtaas ama dariiqadaas ayuu ku yimid sharciyeynta adinka waxayna ahayd fi lmadiina amaa qowlka hore ee dhahaya maca fardi salaa salaada xaggee lagu farad yeela fii madiina mase fii maka salaada faradkeed wuxuu ahaa fii maka intuusan nabiga soo hijroonin ka hor calayhi salaatu wasalaam qowlkaasi waa marjuuc waxaa raajixa adinka in la farad yeelay fi lmadiina magaalada madiina lagu farad yeelay dariiqadaasna iyo sababtaasna uu ku yimid axaadiidta saxiixada ah sidaasaa ku soo aroortay adinkuna waxaa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam saddex sifo oo adinka loo adimo markii la adimaayo saddexda sifo mid ka mid ah waxay ka kooban tahay sagaal iyo toban kelimadood midna waxay ka kooban tahay toddoba-iyo toban midna waxay ka kooban tahay shan iyo toban saddexduba waa sunna in la tanwiiciyana afdalah sida hadda ka hor aan kusoo marnay masaa'il badan oo noocaasa haddii axaadiidta ku soo aroortay ay wada saxiix tahay sida masaladan oo kale waxyaabaha adkaartahay lala imaanayana ay kala duwan yihiin maxaa fiican in la nooceeyaa fiican sida tashahudka iyo wixii la mid ah ducaa listiftaax markii salaada lagalo ducaa istiftaax lala imaanayo in midba mar lala yimaad addinkuna waa sidaas oo kale midka ugu horeeya sagaal iyo toban kelimadood ayuu ka kooban yahay laakiin waxaa ku jira wax loo yaqaano tarjiic tarjiicu ladaan muadinku markuu adimayo meeqa jeer ayuu allahu akbar leeyahay adinka bilowgiisa takbiirtu waa afar jeer ashhadu an laa ilaaha ila allah meeqa jeeruu leeyahay laba jeeruu leeyahay meeqa waaye waa lix ashhadu anna muxamada rasuulu llah waa laba jeer sideed ashhadu an laa ilaaha ila allah iyo ashhadu anna muxameda rasuulu llah markii la isku dara meeqa jeer uu yidhi labada labadaba afar afartaas uu kor u yidhi ayuu hoos u dhahayaa haddana afartaas ayuu marna kor u leeyahay marna hoos u leeyahay yacni ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah markuu kor u dhahayo laba maroo ka horeysana hoos uu leeyahay markuu laba mar hoos u yidhaahdo ayuu laba mar kor u leeyahay ashhadu anna maxameda rasuullah laba jeer uu hoos u leeyahay laba jeerna kor uu leeyahay mee meeqay noqonaysaa marka shahaadateynka sideeday noqonaysaa keligeed idan sideed oo shahaadateynka ah waxaa ka horeeyey afaraa ka horeysay afar iyo sideed waa labaiyo toban xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax meeqa jeer waayo afar marka horena maxaan haysanay laba-iyo toban afarta ku dar lix-iyo toban maxaa uga dambeeya xay calateynka markuu la yimaad allahu akbar allahu akbar oo laba jeer leeyaha meeqay ku noqonaysaa sideed iyo toban laa ilaaha ila allah waa sagaal-iyo toban sagaal-iyo tobankaas waa sifada koowaad sifada labaad intii hore ayaad waxaad ka jaraysaa laba awalkaad ka jaraysaa meeqa jeer allahu akbar la lahaa markii hadda aan sagaal iyo tobanka tirinaynay afartiaa laba ka dhigaysaa allahu akbar allahu akbar labadaas jeer keliyu leeyahay adinka bilowgiisa kadib wuxuu u gudbaya ashhadu an laa ilaaha ila allah laba markii laga jaro meeqay noqonaysaa sagaal iyo toban laba laga jaray waa toddoba iyo toban toddoba iyo tobanay noqonaysaa adinka toddoba iyo tobanka ah ama toddoba iyo tobanka noqonaya asigana sidaasoo ku imaanaya tarjiici waa ku jiraa sooma tarjiici waa ku jiraa tarjiicu meequu ahaa afara dheeraad ahayd afartii dheeraadka haddii tarjiic laga jaro meequu noqonaya sagaal iyo toban afar ka jar shan iyo toban midka saddexaadna waa shan iyo tobankaas saddexdaa sifo ee adinka nabiga calayh isalaatu wasalaam waa ka suganta saddexdu waa ka suganta axaadiid saxiixaa bay ku timid qofka marka saddexda midkuu ku adimo ma lagu inkirayaa mid lagu inkiraayo ma laha saddexda midkuu ku adimo waa sunnatu rasuul calayh isalaatu wasalaam adinka sheikhu raximah llah hadda wuxuu ku daray min asunan saasuu yidhi soo maa wa sunanuhaa qabla adukhuuli fiiha shay-aan markaasuu yidhi aladaan adinku ma sunna mase waa waajib oo waa farad waa masalo khilaafiyey sida raajixa waa waajib adinku sunno ma aha adinku waa waajib waa fardi waxaana tusinaya qowlu rasuul calayhi salaatu wasalaam falyuadin lakum axadukum walyaumakum akbarukum falyuadin lakum axadukum midkiin ha idin adimo falyuadin lakum axadukum waa maxay laamka ku jira falyuadin waa laamu lmri waa amar axadkiin ha adimo alaslu fi lamri waa muxuu tusinayaa wujuubu tusinaya adinku waa waajib in salaada loo adimo oo dadka la iclaamiyo salaada oo la ogeysiiyo sifadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ama sifaadkii ka soo arooran lagu adimo dadka salaada lagu ogeysiiyo waa waajib waliqaamatu iyo iqaamadu iqaamadu ayadana waa waajib waa faro wa bacda dukhuuli fiiha markii la gudogala kadibna shay-aani laba shay ayaa sunno ah laba shay waxay sunno yihiin buu leeyahay qabla dukhuuli salaa labana markii salaada la gala kadib atashahud lwal tashahudka hore waa sunna cinda almualif wa cinda bacdi alculamaa waa waajib atashahud lwal waa tashahudka dhexe waa waajib sida raajixana waa waajib tashahudka dhexe sunno maaha wuxuu ka mid yahay min waajibaati salaa waajib waayo waajibkaasna waa la kabayaa hadduu qofku ka tago maxaa lagu kabayaa bisujuudi sahwi waxaa sujuudu sahwiyaa lagu kabayaa wlqunuutu iyo in la qunuudo fi subxi salaada subax sunnooyinka salaada markii la gudogalo kadib lala imaanayo waxaa ka mida buu leeyahay salaada subax in la qunuudo salaada subax in la qunuudo xadiid saxiixa oo ku cad ma jiro axaadiid daciifa kusoo aroortay qanata nabiyu sala allahu calay wasalam xataa faaraqa dunya qanata nabi sal slm salaat alfajri xataa faaraqa addunya waa xadiid daciifa nabiga calayh salatu slam wuxuu qunuuda salaada subax ilaa adduunyada uu faaruqay xadiid daciifa waay bal bacdu saxaaba ridwaan ullaahi calayhim waxay sheegeen inuu bidco yahay qunuudka salaat lfajri haddaan xadiid saxiixa ku imanna waxay tusinaysaa inay bidco tahay mashruuc maaha in la qunuudo fii salaati alfajri mashruuc maaha waxaa mashruuca in la qunuudo shanta salaadood lilnaasila hadday jirto dhibaato iyo musiibo dadka muslimiinta la soo daristay inay qunuudaan shanta salaadood ma ahan salaat alfajri keliya shanta salaadood la qunuudaya taasaa nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu qunuuday muddo bila asoo dadna u ducaynaya dadna habaaray laakiin ma salaadaha dhan uu qunuudaayo mase salaat alfajri salaadaha dhan buu qunuudaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qunuud ku gaara salaat alfajri ma jiro laakiin sheikha raximahullah iyo guud ahaan ashaaficiya ayaga waxay qabaan salaa qunuut lfajri inay tahay inaan laga tegin sheikh wuxuu leeyay waa sunna laakiin haddana maca dalika waxay leeyihin qofka hadduu ka tago wuxuu ku kabayaa sujuudu sahwi hadduu ka tago sujuudu sahwi la imaana ay leeyihin sida tashahudka dhexe hadduu ka tago uu sujuudu sahwi la imaanay qowlkaasi waa qowl marjuuxa sujuudu sahwina lala imaan maayo marka horena qunuudkaba lala imaan maayo mashruuc maaha in la qunuudo fii salaati alfajri xadiidka ay cuskadeenna waa xadiid daciifa oo aan rasuulka ka sugnayn calayhi salaatu wasalaam marka salaada subax la qunuudi maayo qunuud u gaara wa fi lwitri witriga dhexdiisana waa la qunuudayaa fi nisfi haani nuska labaad ama yani qeybta dambe min shahri ramadaan oo bisha ramadaan ka mid a nuska dambe ama barka dambe ee ramadaan ayaa la qunuudayaa fi lwitri arrintaasi waa sugan tahay khaasatan cumar radia allaahu canhu markuu dadka imaam uga dhigay ubay bn kacb radia allaahu canhu waxaa soo aroortay in ubay uu qunuudin jiray fi nisfi alakhiir min shahri ramadaan nuska dambe ee bisha ramadaan ayuu qunuudi jiray witriga in la qunuudana waa sunna nabiga sala allahu calay wasalamna wuxuu baray xasan ibni caliy ibni abi aalib ducada qunuudka allahuma ahdinii fi man hadayt ilaa akhiri wa hay-aatuhaa khamsa casharata khasla hay-aadka salaadu halkaa ka galay markii lasoo khulaaseeyo sunanu salaa meequu ka dhiga sheikhu cinda almualif afar laba qabla dukhuul ah iyo laba bacda dukhuul labada qabla dukhuul uu ku sheegay wuxuu yidhi aladaan waliqaama labadaba waxaa raajixa inay waajib yihiin adin iyo aqinba labana wuxuu yidhi waa bacda dukuul labada bacda dukuul uu yidhi atashahud alwal iyo alqunuud fi subxi labada midda horena sunno miya sida saxiixa sunno mia waa waajib midda dambena waa bidca alqunuud fi lfajri waa bidca ma ahan sharci alqunuud fi lwitri asiga waa sawaab waa sunna in salaada witriga la qunuudo ragcada u dambaysa in la qunuudahi waa sunna gaar ahaan bisha ramadaan haddii la joogo fi nisfi alakhiir tobanka dambe hadduu qofka bisha ramadaan wada qunuudana lagu inkiri maayo laakiin tobanka dambe yani tobanka niska dambe waa shan iyo tobanka dambe waa qunuudeen saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ubay bna kacab asagoo dujinayo qunuuday saxaabadana waa ku gadaal tukanaya maysana ku inkirin taa waxay tusaysaa marka inay qabeen arrintaas inay tahay arrin mashruuca alqunuud fi lwitri ducadii qunuudkana nebiga alai slat slam xasan buu baray wuxuu u baraya waa maxay inuu ku ducaysto fi lwitri arrintaas marka waa sunna alqunuud fi lwitri waa sunna afarta sheikhu uu sheegay raximahullah waxaa sunno ka ah alqunuud fi lwitri saddexna waa waajib midna mashruuc ma ahan midaa sunnanimada kusoo hartay waa alqunuud fi lwitri witriga dhexdiisa in la qunuudo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi